kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka ciyaaraha ee saaka iyo caalamka magaalada colombos ee gobolka ohio waxaa habeenkii xalay ahaa lagu soo gebagabeeyey tartan ciyaaraha kubadda cagta oo lagu ciyaaro garoomada dadan oo afartii maalmood ee lasoo dhaafay magaalada colombos ee gobolka ohio si xiisale uga socday ciyaarta kama dambaysta ahayd ayaa waxaa iskaga hor yimid kooxaha midnimo iyo t c oo twin city stars loo yaqaano kana soo jeeda magaalada minneapolis ee gobolka minnesota labadan kooxood ayaa ciyaar xiiso badan oo adag ay ku dhex martay mid ka mid a garoomada dadan ee ciyaaruhu ay ka socdeen waxaana ay gebagabadii ciyaartu ku dhammaatay afar iyo laba oo ay guushu ku raacday kooxda twin city stars oo koobkii habeenkii xalay ahaa ku guulaysatay ciyaaryahan amay ayaa ahaa ciyaaryahankii isagu wacdaraha ka dhigay intii uu kulanku socday isla markaasina dhowr gool u saxiixay kooxdiisa t c una suura geliyey inay koobkii habeenkii xalay ahaa ku guulaysato haddaba ciyaarta kadib ayaan la kulmay qaar ka mid a ciyaartoyda iyo macalinka kooxda waraysyadii aan la yeeshana waxay u dhaceen sidan
waa tahay waxaa haatan ila jooga cabdiweli cali amay oo ka mid ah ciyaariyatooyda kooxda twin city oo ku guulaysatay koobkii ohio ee gobolkan magaalada colombos ka socday amay marka hore waxaad iga warantaa dareenkaaga alxamdulilah horta ilaa guushu waanoo hoydii laakiin ciyaartooyda kale si fiican u fiicnaayeen tiimka dhan aan la dheelinay alxamdulilah dareenkeyga haddaan kaala hadlo aad iyo aadaan u faraxsanahay waayo aa koobkan iigu dambeysay finallan imaaday nasiib daro riyo riyora laga qaada laakiin hadda waa ku faraxsanahay laba sano kadib inaan qaado alxamdulilah waxaad si kooban iigu sheegtaa ciyaartu way adkayd muddadii ay socotay umana ekayn inay guushu dhankiina soo aadayso marka la eego sida adag ee kooxda kale idinla dheelaysay maxaa idiin suuro geliyay inaad guulaystaan
horta balooniga caddii madow waaye guushana ilaahay xaggiisa ka imaata alxamdulilah mar walbo macallin fiican anagoo haasano waayo anaga waxaan bilaawnaa shaqada intaysan oktoobaran aan diyaarina isdiyaarinta oktoobar ilaa hadda waxaan ka soo shaqaynaynay inaan waxaas ina wax jira inay yihiin in kale waxaa lagu dareemaa geemka isbedelkiisa shan haddii lagaaga hormar ama labo waa waxay kaa goreeyaan ilaa albitara ilaa firimbiga ugu dambe intuu dhacayo shaqada inaa qabsatan weye aad baa mahadsanta waa tahay maxamed axmed oo ku magac dheer carab waa macalinka kooxda t c oo koobka ku guulaysatay dabcan ciyaar adag baad ciyaarteen oo aad u adag walow guushu afar iyo labaydi ku raacday bal iiga warran maxaa u suuro geliyey kooxdiina inay koobka sanadkan ku guulaysato wallaahi markii daacad loo hadlo ii sheeg in kooxaha caalmintada waxay bilaabaan markii koob la dhigo laakiin annaga waxaan nahay real team aan nahay caalmintadeena hadda markaan inta ka tagno weyga of nahay caalminta kale aan bilaabanaysa soo octoobar caalmintada la bilaabay baari qof walba tiim walba soo ciyaareen geeman badan waan la daalay physical strength i mean mental strength is waxaan ku weyn garayn mentally we were strong
marka loo fiiriyo waxaana dare arkayay ciyaartooydeeda ciyaartooy kasta waad badashaa marka laga reebo labada nin ee difaaca ku ah weliba kabtanka iyo ninka nambarka shanaad ee daahir waay aad maxay taha sababta aad labadan u bedeli weysa
ii sheeg ciyaartooygii oo soomaaliya ama ligan ka ciyaaro oo winter baraf dhulka yaala banaanka ku orday intuu hori gas labadaa nin waa egaana ka helay maaragtay amnigas inaan ku aaminanaan imiri every game inay ciyaaraan waa macallinkii kooxda t c oo ciyaartooydaysu ay kor u qaadayso innagoo bartamaha waraysiga ku jirna oo aad mooddo inay si aad iyo aada ugu qanacsan yihiin guusha iyo sida wanaagsan ay golaha u gaaray dabcan su-aasha haddaan ku soo laabto carab waad adag tahay dabcan adaa soo ciyaari jiray dalka maraykanka dadku waa shaqeeyaan waxaad tidhi caalamiitadeennu waa joogto sababta aad u joogtaysaan maiga sheekayn kartaa wallaahi dhallinyaradan waxaan u diyaaraynaa oo goolkayga marwalba uu yahay inaan tv ka daawado waxaa ku hareereysan ama oo derbi oo ah dad laysanna leh banooni soo ciyaari jira oo haddana maarag laysan leh oo aan dhexda iska soo xiran coach magaco isku sheegin marka waa traingaraysannaha waxaan u traingaraysanana ciyaartooydan mentally physically anaan personal personal level haato anaan ka diyaarinno marka kooxdan way ka weyn tahay oo hay inay laga ciyaaro ama ama soomaali kaab la ciyaaro way ka weyn tahay waxaan rajaynaya ciyaartooda ciyaartooda ka mid ah inay maaragtay qaranka iyo maaragtay ka saftaan wayna ka saftaan hor haddana uu maaragtay cultureka socdo oo maaragtay aan arko magaalada wadamada aan joogno inaan ka daawado ciyaartooda ciyaartooda ka mid ahna tvga ka soo galaan taas ma dreamkayga taas markaan banooni iska daynaya dhegeystayaal xubintii ciyaaraha heesaaka iyo caalamka oo idinka imaanaysay magaalada colombos ee gobolka ohio intaa ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe waa maxamuud mascad oo idinle sidaa iyo nabadgelyo